deegaanka matadaan dhul ka tirsan ayaa muxuu ahaay ka socdaa dagaaladaas dad deegaankaas ka isla degan walaalo ah oo dad muddada taariikhiyan taariikh dheer loo deegaankooda deganaa ayaa dagaalo ka dhex qaxeen miday soo jiitamiyeen marba inaa ku dhimatay laba biri ka hor dagaal aad iyo aad xunaa dhacay dad aad iyo aad u tiro badan oo dadkii hore ku dhimi jiray ka badan ayay ku dhinteen kuwo kale ka badan ayay ku dhaawacmeen meeshaasi marka taas waa musiibo aad iyo aad ayaan uga xumahay waxaan ka tacjiyeynayaa intii dhimatay inta dhaawacantayna allah u booga bayaan leenahay meeshaas marka waxaan rabaa inaan halkaan daaq uga jeediyo maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowlad goboleedka galmudug mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda inay u istaagaan arrintaas oo ay maxaa ka shaqeeyaan sidii loo dami lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa odayaasha dhaqanka nabadgoonada iyo culamaa udiinkaba ee deegaanadaasi in loo wada istaago gaar ahaan labada magaalada waaweyn ee beledweyne iyo duusamareeb dadka degan inay u istaagaan mas-uuliyiinta muxuu ahaa dhulkaas joogto dhan sidii colaadaa loo dami lahaa waa colaad aada u bedelan khasaaro badan oo ka dhashay haddana haddii aan la damin khasaaraad midkiina ka dhalan doono dagaaladuna deegaankaas markii ugu horeysa da lagu dagaalamo ma aha odayaashii dhaqanka ee wanaagsanaa ee nalshabandoonada ahee ee ka talin jiray waxaan leenahay mar kale xilkiina dhaata ka taliya arrintaas labada maadinna waxaan leenahay dowlad goboleedna waxaan leenahay odayaasha iyo culimaajiinka hala taageero hala garab istaago ciidamaha lakala dhex geeyo sidoo kale dowladda federaalka ah inay labadaas maamul goboleed ayaduna ay ku saaxiibto sidii colaadaas xun loo dami lahaa colaad xun oo dhibaato badan la waay waa mahadsantaha mudan madaxweyne waxaa jirta in aad xilligii dowladdaadii inta badan maamul goboleedyada ay soo dhismeen oo wakti badan iyo culaysyo badanna aad kasoo marteen oo waayo aragnimo badanna aad ka hesheen hadda mar kale xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo ma wanaagsana dowladda dhexe hadba meel uu soo maraayo waxaa ugu dambeeyey kii hadda galmudug oo iyadiina hadda ay kala qaybsan tahay wax weyn oo federaalka iyagu ay heshiisku yihiinna weli aanay banaanka imaanin doorashooyina iyana jubbaland laga filaya sidee u aragtaa xiriirka iyo xaaladaha ka dhex taagan dowladihii federaalka ah ee maamulkaagu soo dhisay iyo dowladda hadda taagan ee federaalka falastiin horta wax fiican unbaa la rajeeyaa waxaan rajeyneynaa in maamuladaasi ay sii xoogeystaan siyaasadeeduna ay degto dowladuna doorka ay leedahay inay doorkii lagu dastuurka u tilmaamayey hayday inay fududeyso dowlad goboleedyadaasi dhexdooda shu-uuntooda siday u xalin lahaayeen doorashooyinka u qabsan lahaayeen haddii dhibaata jirta dib heshiisiin u gaari lahaayeen institutionska hay-adaha dowlad goboleedyadaas sidii loo xooji lahaa dowladda doorka ay leedahay waa kaas nidaamka federaalka aan qaadanayna koo tilmaamaya waa kaas meeshaan saddex waxyaabood oo muhiim ah oo inaan laisku khaldin u baahanaa jirta amuur waa amuur dowlad goboleedka u gaara oo iyada ay leedahay inay qabsato ay tahay midna waa mid dowladda dhexe u gaara oo la garanayo dastuurku tilmaamay midna waa wax la wada leeyahay oo in laga wada shaqeeyo oo laga kaalmaysto ay tahay waxa ugu muhiimsan meesha jira marka waxawaa haddii niyadsami iyo kalsooni ay meesha ka jiri weydo kalsoonidii ay xumaato hoos u dhacdo wada shaqayntuna waa xumaanay wax lawada shay dadka ka bixiyo lawada qaban karo lama qaban karo marka aniga hadda waxaan dareemaya waxay tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada shakiyaa kala jira shakigaasi dee in lawada hadlo maxaan ku raha laysku niglaado laysku dhagajan ayay u baahan tahay marka dowladda dhexe ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay inay dowlad goboleedyadaas garab istaagto oo sida qaanuunka uu qabo oo dastuuradooda ay qabaan oo dadkooda ay qabaanna lagu garab siiyo laakiin aanan waxna loo yeerin aanan la joogjoogin dadka qaarkiisna aanan la riixin kuwa qaarkiisna aanan la soo dhaweynin yes waa run soomaaliya duruufaha ay marayso wax badan oo dhiman iyo waxyaaba qaada waa jiri karaan laakiin dowladda federaalka waxaa lagu haysto anaguna aan waxoogaa ku dhaliino dowlad goboleedaa ku dhigaan waxay tahay faragelinteedana way badan tahay kontaroolkeedana wuu badan yahay nidaamka federaalkana waxay ahda dadka deegaanka in loo daayo shu-uuntooda dowladda dhexe ay ku mashquulshay waxa dadka ka dhexeeya ee qaran qaranka national issuega inay ka shaqeyso laakiin doorasho yaroo dowlad goboleed ka dhexeysa iyaa la dooranaya aan la dooranayn iyo dadkaas dowlad goboleedka iyo maamulkooda u taalla colaad haddii aanay jirin laysfilaynin la waxaysnan dowladda waxaan leeyahay rool weyn oo meeshaas uga banaan ma jiro laakiin roolka u banaan wuxuu yahay inay fududeyn samaysid muxuu ahay doorashada maad qabsanaysaan ha maxaa idinka dhiman farsamaa naga dhiman khubaro inay siiso maxaa idinka dhiman kanaa idinka dhiman maxaa idinka dhiman observerkaa idin soo dirayna wixiina siday u socdaan ilaaliyo laakiin in ayaga fursad loo siiyo la waxeeyo waa qodob qodobka kale dowladda dhexe waxaan ayadana aan aada iyo aada ugu falaysannahay baawarkii dowladda dhexe inay u isticmaalayso si aan sidii habooneed aan ahayn resourceski loogu talagalay dowlad goboleed in la siyaasadaynayo oo siyaasadda haddii fikir siyaasadeed lagu kala duwanaaday laga joojinaayo sax ma aha fikirka siyaasadeed mar walba waa lagu kala duwanaana laakiin marka lagu kala duwanaado wuxuu u baahan yahay in laga wada hadlo space iyo saaxad laga wada hadlo la abuuro waxyaabaha saaxadii lagu wada lahay wixii yar iyo waxbaa jira waxaan leeyahay marka dowlad goboleedyaduna dadkooda ha dhegaystaano dowladda federaalka ana dowlad goboleedyada ha dhegaysato intaas unbaa wanaagga lagu gaari karaa aan isleeyahay waxaa jirta xilligii dowladaada laftirkeeda in lagu xamin jiray in adna waa la socotaah faragelin saas oo kale in maamulada markay dhismayeen lagu sameynayo ma waxaa jira duruufo qasbaaya in dowladda dhexe ay lug ku yeelato marka maamul goboleedyadu ay aayahooda ka tashanayaan ama ay doorasho sameynayaan ama isbedel siyaasadeed annagu dee waageyni laba iyo waaga hadda waa la kala duwan yihiin waageyni waxay samaysan qaab samaysankii oo dowlad goboleedyada socday marka in samaysmaanan ka shaqaynaynin aan ka shaqaynayno inta laysdirado laysdo la kala tago oon dib laysugu soo noqonin waxaan diidanayn annaga oo aan dhan walba ugu dhex jiro intaas yaada xasuusataa aniga madaxweynaha jamhuuriyadda anoo ah inta jeer oon dowlad goboleed inta jeer oon kismaayo tegay inta jeer oon baydhabo tegay inta jeeran muxuu ahay wiilaan iyo shabeelaga dhexe tegay inta jeeran galguduud muxuu dhuusanmarad iyo cadaabo dhexdeeda aan ka shaqaynayo inta jeeran muxuu u shaqeey oon arrimo badan aan dhex fadhiyo dadka dadkaan dhegeysanaynin wixii dooroo nala haboonna waa yeelaynin meelihii ay ku kala bixi waayaan ayagaa si voluntery ay raalli ka yihiin noo wakiilan jiro dowladda dhexe inay go-aan arrintan ka gaarto aniga waa ku ishuri intaanaan wada hadalnay dowladda dhexe arrintan ayadaha noo go-aamiso waa go-aami jirin waana la aqbali jiray waa lagu dhaqmi jiray marka facekaas oo samaysanka aan ku jirin hadda laakiin maamuladiyaa jiro mas-uuliyiintii lasoo doortaa joogo hay-adihii lasoo doorto dadka soo doortayna baarlamaan lahaa joogo constitutionkii dadku ay ansaxsadeen ayaa jooga maxaan ku idhahdaa marka hadda doorkaas iyo doorkan waa kala duwan yihiin hadda waa doorka dhabtaha dowladda dhexe ee lahayd oo facilitationka ahaa furan markii la samayn maayo laakiin annaga dib heshiisiinaan ka shaqayn jirnay dowladda dowladda dhexe dhanna uma kala hari jirin anaa madaxweyne dalka ka ahay waa waa rikoobkay ku qoran tahay inta jeer uu ku noqday inta hadeenu soo fadhiyey anigu aan dhex fadhiyin dadkaasi dhegaysanayay isku keenayey isku soo jiidayey afkooda isku harfinayo isku aan lahaa heshiiya waxaan ku heshiiya marka dambena consensus ayagu ay gaareen aan go-aan ugu gaarayne annagu midaan intaan isku soo gaarnay aan ka dul keenayna ma jirin way jirtay markii noogu horeysa xasuuska nimaday ee jubbaland ay samaysmaysay in waxoogaa isfaham la-aan iyo kala shaki badan uu jiro laakiin markii dambe haddana jubbalandna waan heshiinay markii dambena meel aada iyo aada u fiicanay martay marka waxaan qabaa doorka dowladda dhexe maanta ay leedahay waa ka duwan yahay kii annaga aan lahayn hadda mas-uuliyiin lasoo doortay iyo dastuur la ansixiyey iyo hay-ada maxaan ku idhahdaa dowlad goboleedka uu leeyahay ayaa jira waa daciif waa liitaan waa saan wax badan waa la dhihi karaa oo anuma dhahayo wixii lasoo sameeyey boqol kiiba boqolay sax ahayo laakiin meel fiican ay joogaana dowladda dhexe waxaa looga baahan yahay doorkeedii fududaynta ah inay qaadato waxaa jirta labada kun iyo labaatanka in la filayo in doorasho ay dhacdo tii adiga xilka ah ku wareejiso oo kale ah ama madaxweynuhu nasiib u helo inuu mar kale soo noqdo ama qof kale la doorto marka aad fiiriso hadda sida arrinta maamul goboleedyada ay tahay arrinta dastuurka uu yahay arrinta xisbiyadii oo mid kamid a adiga laftirkaaga aa madax ka tahay uu yahay ma is leedahay waxaa loo socdaa doorasho labada kun iyo labaatanka
orahdii ilmihiin ay ku maamaahi jireen uu hayday muxuu ahaay geeli ninka misaalka uqaadan gooji ama ha goojinay muxuu ahay guga dhala guga soo socdaa geela dhalayaad ku tirsan tahay waxa waaye waxaani ma ma la yeeli karaa mise lama yeeli kara maaha dastuuri waaye waajib waaye doorasho waa inay dhacdaa laba kun labaatan soo dhamaata teramka hadduu dhamaado doorasho waa inay dhacdaa sidaasay soo ahaan jirtay sidaasaa dastuurka lagu xushmayn jiray lagu ilaalin jiray dowladdaana mas-uuliyadaasaa saaran marka doorasha ma dhacay mise ma dhacaysa ma waa inay dhacdaa hadday dhici weydo khaladaa dhacay khaladkaas dhacay sida looga macaamilayo iyo sida laga yeelayo iyo waageeda iyo waayaheeda yaa laga wada hadlayaa laakiin ilaayo hadda annagu waxaan taaganahay waxay tahay doorasha waa inay dhacdaa waana mas-uuliyad ku gaar ah dowladda dhexe ayagaa laga rabaa doorasho dalka inay ka qabato dowlad goboleedka caraysan ayagaa laga rabaa inay carab isay burways bulshada ee xaliso dadka kale ee mucaarad ha aadaan ama xisbiye ha aadaan ama baarlamaan ha aadaan ama muxuu ahay nooc kale ha aadaan ayagaa laga rabaa inay la hadasho laakiin doorasha waa inay dhacdaa doorashada dowladda dhexe waa loogu cudur daari karaa مثلا barnaamijka dawladda dhexe ay noo sheegtay wuxuu ahay hal qof iyo hal cod inuu dhacaayo annaguna meeshaan u soconay mar walba liisanaayo laakiin laba kun iyo lixi tobanaan gaari weyne waa kaas afar sano kadib meesha in la gaaraa hadafku ahaa dawladda hoosada afarta waa dhihi kartaa hal qof iyo hal cod yaa gaari weyne soo waxyeelnaa laakiin hal qof iyo hal cod haddaan la gaarayni talay u baahan tahay wax laysku raacay iyo nidaam laysla ogolaaday oo goboleedyadu ay ogol yihiin oo xisbiyadu ay ogol yihiin oo golayaasha kale ee muxua dawladda oo muxua baarlamaanku ugu horreeya uu ogol yahay in laysla helaa la rabaa wixii sharcigu tilmaamayey waa in la yeelaa haddii wixii sharcigu uu tilmaamayey aan la yeeli karin oo duruufo la yeeli waayo tilmaamay waa wadar ogol in la helo waayo wadar ogol in la helo lawada ogolaado wax raalli laga wadaagi dhacaan marka falastiin anigoo ra'yigeyda waxaan qabaa doorasha ma dhacee mise ma dhacaysa maa waa inay dhacdaa haddii aanay dhici karin dawladdaa laga rabaa inay tiraa ma dhici karta seen waxyeelnaa ay talo usoo noqoto taladii laysku raaca markaas ay meer dhasho laakiin taariikhdaasi ma bedelmi kartaan qabaa hadday taariikhdaasi bedelanto waa khalad dhacay waayo horena aan usoo dhici jirin laba kun iyo lix iyo tobanna ma dhicin laba kun iyo lix labaat laba iyo toban ma dhicin marka ma cudurdaar uma helayso dawladdu laba kun iyo labaatan tarimka waa dhamaada doorashana ma dhici karto legitimative iyo sharciyada dawladnimada meesha ka dhexayso problem waxaan lasii saadaani karin madhamaa imaan kara laakiin haddii dadka inta sbaceka saaxada siyaasadeed furta dawladda ay tiraa duruufahaana jir awgeed wax ma dhici karaan seen waxyeelnaa dowlad goboleedyada ra'yi diidanayo hay-adaha dawladda baarlamaanka mid yaa ra'yi diidanayo xisbiyada maxaanku yidhahdaa dalka sharciga ay ka jiraan ra'yi diidanayo marka dambena waa huba aniga boqol kiiba boqol aan kalsoonahay wax laysku raacsan yahay oo doorasho ay ku dhici karta in dadka soomaaliyeed ay gaari karaan oo ay awooddaas leeyihiin aan qabaa